الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب جواز اتخاذ الأنماط أداكني باب بيان جواز اتخاذ الأنماط أنماط وأن عدو حيالها يقولون شرين كلامي awqaadda qaarkeedna daahiyiya waxay kaba yeelan jireen bal dikri dambena way noo dambeeya insha allahu tacaala meel kale inoogu soo socdo oo lafdigani ku iman doono haddaba bannaanida in la samaysto taas la yeesho ama ha la goglanayo hala huwanayo daha laga dhiganayo bal taa bannaanideeda kol haddaanu wuxuu xariirtii ee aynu ku soo jirnay ee aan bannaanayn taas aanay ahayn oo waxaan uu ka samaysan yahay bal taas buu baabkeeda yahay xadaثna qتaybة بن سacيid وcmr الnاaqd وإسxاaq بن إbrاhيm وlfظ لcmr qاla cmr وqتaybaة xadaثna وqاla إسxاaq أخbarana سfyaan إسxaaqna kolley taas baa غaaliba caadadiisu ay tahy inuu أخbarana inu isticmaalo waxay idhaaheen dhammaantoodba dee xadaثna mid idhahay mid أخbarana abا سfyaan can ibn الmنkdir can jaabirin waa imaamkii mحamed ibn اmunkadirkani jaabir ibn cabdilaahi baa wuxuu yihi qaala qaala lii rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu igu yidhi lamaa tasawajtu markii aan guursaday guurkiisa wax ku tacalluqsan iyo haweeneydu guursadayna waa tii aynu kusoo maray nikaax iyo adtakadta aidtakadta ma samaysatay oo miyaad iyo dee haweeneydaadii dee aada guursatay aada u diyaarisood u samaysay waye anmaadan anmaad kolley adtakadata hamsadii waa hamsadii hamsatu istifhaamkii waxaa markaa la gooyey oo meesha ka maqan hamsadii hamsatulwasliga aydee ficilka laba soconaysay oo taas waa hamsadan imika joogta waa tii istifhaamta oo miyaad yeelatay oo dee kol haddaad guri gasheen aada samaysatay gurigaagii aada dhigtay anmaadan waa jamcu nabad bal dikrigeedu waa ta aan leenahay waana inoo dambeeya imikana waxaa shuraaxda ay yidhaaheen waan yar sheegi doonaa qultu waxaan idhi buu idhi wa annaa lanaa anmaadun dee waktigaa xaaladooduba way iska dhiidatay dhaqaalahoodu ma fiicnayn hadday bal dee gobol aantaa ahayn ama bisaad aantaa ahayn helaanba ayaabay dee iyagu markaas ay ahayd wax dee dadu xelay noqonayeen xagguu annaga nooga sugnaaday anmaad xaggeen ka helaynaa wey qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu ihi amaa inahaa satakunu way ahaan doontaa oo dee san xaaladu ma ahaanayso adduunyaduna san ma ahaanayse waxbaa laydin furi doonaayo waa samaysan doontaana waad yeelan doontaana way ahaan doontaa taas buu idhi xadaثna mحamed بn cabdالlahi بn نmayri qaala xadaثna wakic can sufyaan can mحamed bn الmunkadiri markaa xadiidka labadii sufyaanba way noogu sugan yihiin shak keliyana way ka wada warinayaan mحamed ibn الmunkadir can jaabir bn cabdالlahi qaala anahu qaal lama تزawajtu qaala lii rasuul الlahi slى الlahu عalayh wasalam atakadta anmaadan qultu waana lana anmaadun naasey kayfa takunu lanaa anmaad waa istibcaad ahaan iyo fogeysi qaala amaa ti adaatu istiftaaxayd weeye amaadani inahaa satakunu inahaa anmaadu satakunu way ahaan doontaa wa satakunu lakum qaala jaabirun jaabir baa wuxuu yihi wacinda waa waqtigii dambe xadiidka de ibn lmunkadir iyo uga waramayey wacinda imra'atii haweeneydeyda agteeda namadu namad baa usugan namad bay leedahay imika guriga nabad waa yaallaa faana anugu aqulu waxaan ku leeyahay oon ku odhanayo on ku idhaahaa naxiihi durki cani iga durkiyo guriga kaba saaro waaba isagoo dee karaahata tansiih u arkaya ziine adduunyo iyo mulhiyaadkeydii inuu leeyahy iga fogeeyo iga durki markaasaa taqulu waxay odhanaysaa qad qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam inahaa satakun rasuulka ilaahay baa usii sheegoo yidhi de way ahaan doontahay oo dee kol haddii rasuulka ilaahay saa yidhi aanu inoo diidin waa shaygaa banaan waa banaan tahay waxadaثanii mحamed ibn الmuثanى qaala xadaثana cabdالرaحman qaala xadaثana sufyaan wa hawri bihada isnaadi wazaada faadabaha markay saa tidhaahana nafaraa ka qaadaan oo le markii hore iga burkiyo iga foge markay tiraadee rasuulka ilaahayba waa kii saa yidhi ayaan iska daayaan faraa ka qaada bal baabka waa xadiidkan keliya anmaadna mufradkeedu waa nabadkan xagga dambe bay nooguba sugan xadiidka imika aan kuba aragnay sheekuna wuxuu leeyahy wahuwa dihaaraة اlfiraash waa sandu raaxadii oo kale waxaa la duldhigayo firaashkii barhkoodna waaba dahrulfiraash oo waa intiisan sare adigu laakiin waa waxaa la duldhigayaa taasba waa la yidhaah ويطلق أيضا على بصاد لطيف له خمر يجعل على الهودج وقد يجعل سترا بل waa inoo dambaysaa kolley intaa wax ka damb intaa ka badana habeenkaa dambean yar eegi doona haddii a la yidhaahe adigu waa gogol yaroon saa usii weyneyn oo ay kolkol hawdajkooda waa markaa dee awrtii iyo waxyaalaha ama geelii la raree do markaas dumarkiiyo khaasatan wixii ay saari jireen la huwiyo ama dahna awqaadda qaarkeedna waa lagaba dhiganaya sida xadiidka caaisha inooguba soo socoto bal adigu waxaan leenaha waa nooc busudkii ama bisaadadii iyo waxyaalaha ay goglan jireen kamida laakiin waxaan qaran weyna ma lahayn oo kolkolna waxaa ama firaashyadooda korkooda sida duraaxadi ay isticmaali jireen ama ay daahye ka dhigan jireen oo markaa iyaga agtooda aan kuba badnayn xaaladooda dhaqaalo daraaddeed laakiin markii dambe ay futuuxaadka ay bateen waa la samaystay waxaaya wax ka badanba dadkii way samaysteen dabayn taasba weeye xadiidka markaa midi horta way noogu sugan tahayoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh mucjise mucjisaadkiisii kamida weeye dalaa-ishii nubuwada iyo sidqigiisii oo waxaan markaa jirin buu yihi waa yeelan doontaan way ahaan doontaa wixiina waa ahaadeen taasi iyadu waa mid arrinta kale ee bal maalan xaggan ay tidhi ay haweenaydu odhanaysay markuu yidhaha iga durki inahaa satakununa macnaa waxay daliishanaysay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taqriirkiisii iyaga uu kuba sugay markaa dee anmaadda in la yeesho oo la haysto oo sababtuna waxa weeye markii rasuulka ilaahay sheegay inay yeelan doonaan aanu odhanna iska ilaaliyo waxaa ka dheeraada ama ka fogaadoonu uga digin taasi markaa waxay tilmaamaysaa calaa jawaazi itikhaadiha oo kolkol dee wixii rasuulka ilaahay kaba warramay yihi way dhici doonaan taasi calaamo uun maaha daliilunu ma aha shayga jawaaskiisaoo waxaan sharcan banaanayn baa dee waxyaalihii imanayay uu kaba warramay kaba mida ee jaanibka halkan jawaaska looga qaadanaya ee rasuulka ilaahay wuxuu u sheegay inay yeelan doonaan xumideedana uma sheegin umuu diidin oo kumuu inkirin jaanibkaa marka laga eego ayay taqriirkiisii noqonaysaayo waana jaanibkan istidlaalkeeda waana kaa uu jaabir yihi faadacaha markay sidaa tidhaahaan iskaba daynayo baltaa jawaaskeeda waa halkan baabu jawaas ibtiqaadi ilanmaad wuxuu tarjamada uba dhigtay dee xadiidkan waa macnihii lagaba fahmayey waana jaanibka haweeneedan jaabir istidlaalkeedii oo jawaaskaasna bal waa inoogaba sugan yahay arrintan in jaabiruu lahaa iga durkina waxay ku xambaarantu waa isagoo dee may hayn waa xaaraan ma lahaynba gurigiisii baabay kuba sugnaydbe waa isagoo arkay ziinadii adduunye inay tahay iyo raaxadeedii iyo bal dee maladaadkeedii oo la yar badsanayo taasu u lahaa iyaduna dee istilaalkeedaas waadixiina ama jaanibkii kaba deliishatayna waataan aragne bal wixii macne intaa ka yar badanaan maada xadiidka dambe caaisha maaha casharkane laakiin marka uu inoo yimaada insha allahu tacaala bal aan eegi doonaa waxyaalaha kale ee shuraaxda kale yidhaaheen baabu karaahati ma zaada cala alxaajati min alfiraashi wاllibaasi adaakani baabu bayaani karaahati ma kii karaahadii caddayntii weeye zaada ka batay ee ka ziyaadsan cala alxaajati baahida oo min alfiraashi gogashii iyo walibaasi dharkiya oo wixii ruuxa aan dee xaajadiisii ka badan baahidiisii ka badan ee uu haddana iska urursadu iskaba dhigto taas waa nooc yar israaf baa kuba sugan dee xaraam lama laha kol aduu asalkiisu xalaal yahay ee bal karaahadeedii buu yidhi uu kaba cabiray xadiidkana waaba kan aan ku arki doono wuxuu yihi muslim xadaثanii abuلطaahiri axmed ibn camr bni sarxin قال أخبرنا بن وهب قال حدثني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال balsanadku waa dadkii aan soo arki jirnay abuhaanigana xumayd ibnu haani baa la yidhaahaa xaaf muxajarna taqriib wuxuu kuba yidhaahaa wa akbaru shaykhin liibni wahbin ayo waa nin taabiciya taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ah ibnu wahbi markaa sheekhyadiisii oo ayada imaam malikiiba wax ka wariye atbaacu taabiciintiiyo camr bnu xarita isna atbaacu taabiciintiiyo sheekyadiisii dabaqadoodii waaweyneyd baaba ah atbaacu taabiciin marka ninkana markuu taabici yahay mashaayikdiisi waa ninkii ugu weynaa waa suu ka cabira akbaru sheikh ibni wahb abuhanigan horena kitaabka waa inuguba soo aranay xumayd wuxuu yihi jaabir bn cabdillaahi ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalama qaala wuxuu yihi firaashun firaash ayaa lirajuli bal waa dee kolley ibtidaa ama waa mubtade waana nakire si aan bal musawiqaadkii ama dee waaban sii sifaysanaynaa si bal nakiradii aan ugu bilaaban karno waa sida nadiibiya ay idhahaan oo firaashun firaash waaxidun keliya ayaa lirajuli macnaa ah dee oo ninkii u sugnaaday iyo wa firaashun firaash isna oo limra'ati haweenaydiisii u sugnaaday wasaalisu ka saddexaadna lidayfi martiduu u sugnaaday waraabicu ka mid afraadna ama ka afraadna haddii dee bal gurigii uu yaallo la iska dhigto shaydaani shaydaan buu usugnaaday macnaha waxa way de ima kolley lagama hadlin markii caruurtii iyo waxoodiiyo taa lagama hadlin oo bal markaa markii gurigii lababa ay kuga wada joogaan waana wixii xaajadood iyo baahidood ahayd walow dee labadii isqabiif si rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dumarkiisa iyo mid keliya unbay wada lahaayeen ee laba firaashba may kala lahayne laakiin haddana dee tanna haddii acdaaraa iska iman kara ee midba uu firaash kaara yeesho taasna waa tan xadiidka inooguba sugan jawaaskeede bal hadda waxa weeyaan un oo maqsuudka xadiisku yahay xaggii furushta marka la eego iyo gogosha la eego bal tawasuceediyo haddii la badsanayo marka aanaysan dee dad intan ka badani gurigii kuba nooleynoo iyaguna firaashyo kala yeesha dee waa kaayihii intan weeyaan oo mid ninkii uu leeyahay mid haweenaydii leedahay loogu talagalo cidda marti haystee dee dayf hadduu kuba yimaado taa ay dayf uba dhigaan ee dhulkii kuma seexinayaan gobashoodna kulama seexanayo wixii intaa ka badan waayo waxa bal labadoodii iyaga xataa iyadoo mid ku wada filayn markay laba kala yeeshaan ba dee acdaartii laba eego awqaadda qaarkeed inay laba meeloodba kala seexdaan kii saddexaadna dayfkii kolkol ku imanayay ay ugu talagalaan haddii mid afraad jiro weeye mid afraad la keeno ee waxa weya kaasi wuxuu usugnaaday shaydaan oo ujeeddadu waa waxaan loo baahnayn oo xaajadoodii kaba badan waana noocu soo gelaya dee baab maalan ee saraf iyo israaf soo gelaya weeye bal taaba wey oo macnaha xadiidku waxa weeyaan hadduu ruuxu doono inuu badsado waasacsado xaggii furushta haayihii muxuu noqon iyo intii ugu badnayd dee miduu isagu yeesho iyo mid haweenaydiisu ay leeday iyo kaa ay martida ugu talagaleen bal hadday dad jiraan iyo carruuri ay jiraan kuwoodii iyada waa dee baab kale wixii intaa dhaafsanay haddii dee mid afraad macnaa araabic laa yuxtaaju ilayhi wey ka afraad markaa looma baahnaa kol haddii intaas kii martidiina la dhigay kii afraad looma baahnaa marka haddii uu jiro weeye fahuwa min baabi saraf oo bal matalan ayuu noqonayaa taas baa xadiisku yahay oo sheekuna culimada wuxuu kaba soo naqlinaya wixii xaajada ka badan baahidii ka badan bal baahidoodina dee intan baabay noqotay itikaadkiisa dee kolkol la haysto gogashuun maaha libaaskii weelalkii waxyaalihii waxyaalo badan baa soo gelayo dee kolleyna malaha guryaha in badanoo kaba mid iyo guryaha dee barhkeenba dee taasi waa wax kuba sugane itikaadkiisu ayaa wuxuu noqonayaa maaha baahimay keenine waa dee mubaahaat iyo inshiqaal biziyaati alxayaati dunya ayuu noqonayaa waxaas oo wax baahi oo keentay ma jirto ee waa arintiisu itiqaadkiisu waa min baabi aliltihaai bizinati dunya iyo mubaahaat buu noqon oo dee markaa haddii arintu ay noqoto itiqaadkiisu waxaan loo baahnayn oo mubaahaat iyo saraf kalena shay madmuumuu noqonayaa markaa wixii madmuumana shaydaan waa loo idaafeeya oo shaydaanka tiirinta loo tiirinaya dee shaydaanku isagaa dadka waxyaalaha aan markaa aan xaajadooda ahayn ama gelaya wax dee karaaha ay ugu dhacayaan kolkol u xumaan ay ugu dhacayaan isagaa ku waswaasinaya isagaa u qurxinaya markaa idaafadan loo idaafeeyey waa inuu yahay waxaan taswiil shaydaan iyo waswasadiisii iyo taxsiinkiisii inuu yahay ayay idaafadu noqonaysaa maaha dee shaydaankii waxa weeyaan isagaa kaasi dee ku seexan iyo waxyaalaha caynkaasa dee haddii bal matalan taas be marka macnuu kaa weeyaan oo ujeeddadu markaa waxay noqonaysaa un tarku اlإkثaari min alآalaati واlأmuuri الmubaaxa wالtarafuhi biha waxyaalihii dee aalaadka fi اlasli iska mubaaxa ah badsashadeeda la badsado taas in laga roon yahay oo ay habboon tahay in kolba uu ruuxu xaajadiisii ku gaabsado taas weeye oo arrinkanna shaydaankan loo tiiriyena waa dembu leeyahy laakiin ma tilmaamayo haddii firaash afraad yaallo inay xaaraam tahay dadku dembi ku dhaceen ay xaaraam tahay arrinku maaha laakiin waa ma haboono weeye wax fiican maaha waana taswiilkii iyo tasyiinkii taas baa macnaa xadiidku iyo sheekuna halkan bal labadan dee isqabo laba firaash kala yeeshiya waxyaalaha kooda roon inay mid keliya wadashaan iyo in kale ayuu sii wadaayo u leeyde rasuulka ilaahay ficilkiisuba firaash keligaa laakiin tan waa xaajiya haddii loo baahdo waa shay jaa-isa lagumana tirinayo israaf iyo inay tahay haddii labadaa firaash ay kala yeeshaan oo cudurdaar baa iman kara walow dee asalkii uu ahaa haddaan cudurdaar jirin dee taas gobashaa keliya labadooda waraabicu lishaydaan baabu taxriimi jari sawbi khuyalaa'a wuxuu u baabaysan yahay xaaraamnimadka ay xaaraam tahay maradii in la jiido oo dhulka la jiido ama kuraamiyu la dhaafiyo khuyalaa'a dee waa raggii baa laga hadlaya dumar lagama hadlaye kibir daraaddeed iyo taas wa bayaani xaddi maa kii caddayntii ama wa bayaani xaddi maa yajuusu irkhaa'u ileyh waxay bannaantahay in loo dhaadhiciyo oo maradii la gaadhsiiyo bal xaddiisa iyo heerkiisa taa caddaynteedna baabkii hooya wa bayaani xaddi maa kii xaddiisa iyo soodintiisa caddayntii yajuusu uu bannaan yahay irkhaahu irkhaau sawbi weeye marada dhaadhicinteeda la dhaadhiciyo ilahi isaga xaggiisa loo dhaadhiciyo waa ilaa dee kuraamii raggii markay noqoto iyo wamaa yustaxabu wixii dee ay fiicnayd ee sunno ahayd oo intaa in ka sarraysaba inay ku joogto maradu waana axaadiisa umuuraha inooguba iman doonaan xadaثna yaحyى بن yaحyى qال qarأtu عalى malik can naafic وcabdالlah bn dinaar وزayd bn aslama oo imaam malik maanta naafic buu ka warinaya waa mawlihi ibn cumar iyo cabdالlahi bn dinaar isna mawaalidoodii un kaba mida zayd ibn aslam aslamna waa mawlihii aabihii dee zaydna waa inankiisi waa ninkii faqiha caalimka ah saddexdaasuu maalik xadiidkii ka wada wariyey marka muxuu yihi kulluhum dhammaantood waa saddexdaasba mid kastoo iyaga kamida yukhbiruhu imaam malik waa u waramayey oo wuxuu uga waramay can ibni cumara cabdillaahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalama qaala inuu yihi laa yanduru llahu ilaahay ma eegayo oo xaggiisa il naxariiseed kuma eegayo ilaa man shaksi jarra jiiday sawbahu maradiisa jiiday khuyalaa isla weyni iyo kibir iyo xarabo u jiiday kaas ilaahay xaggiisa ma daya waana raggii un xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cabdالlahi bn نmayri wa abu usamata xa وxadaثna bn نmayri qaala xadaثna abi xa وxadaثna mحamed bn muصنى وcubaydالlah bn saciidi qaala xadaثna yaحya wahuwa اlqaطaan kulluhum dhammaantood marka waa yaxya alqadaan oo dee dariiqan dambe inoogu sugan iyo cabdillaahi bnu numayr iyo abu usaama saddexdaa weeye intooduba can cubaydillaahi bay xadiidkan ka wariyeen xa waxadaثana aburabiici wa abu kamilin qaala xadaثana xamaadu wa ina zayd xa waxadaثanii زuhayr bnu xarbin qaala xadaثana ismaaciil wa ina culaya kilaahumaa haddaba xamaad iyo ismaaciilla labadoodu can ayuba ayuub bay kaba warinayaan xadiidkii wali waa kaa horaynu soo marre way xaalayn doonaa xa waxadaثana qutaybata wbnu rumxin can ilaysi bni sacdin xa waxadaثana haaruun bn اlayliyu qaala xadaثana bnu wahbin qaala xadaثanii usaamato haddaba kulu haaulaahi raggaa dhammaantood eeg kolleyna dee waa umuuro xadiidka naaficaynu in badan sidanoo kale kusoo arki jirnay ishtibaahna ma jire waa usamat bnu zayd oo imika ka inoogu dambeeya iyo layth ibnu sacad oo dariiqiisu ka ugu caalisan yahay duruqda meeshan aan ku arkayno iyo ayubu sakhtiyaani oo isaga markaa ismaaciil iyo xamed ay ka wada wariyeen iyo cubaydullaahi oo raggii hore ay ka wada wariyeen intoodaasba can naaficin can ibni cumara can inabiyi salى اllahu alayhi wasalam bimili xadiidi malikin oo malik ibn anasna xadiidkiisa waa kan ka soo maray dee naafic iyo laba nin oo kale uu raaciyeyba uu ka wada warinayay haddaba raggan oo dhammina naafic waxay ka wariyeen xadiidkii malik mid laba mida laa yanduru llahu ilaa man jara sawbahu khuyalaa laakiin wazaaduu fiihi waxay ziyaadiyeen iyagu oo imaam malik ay la dheeryihiin weeye yowma alqiyaamati oo lafdigooda muxuu noqonayaa intan dambe iyagoo naafic ka warinaya sidaa imaam malikba ugaba wariyey laa yanduru allahu ilaa man jara sawbahu khuyalaa'a yowma alqiyaamati intaas wey imaam malik bay la dherin xaafid ibn xajaran raximah llahu tacaala fi lfatx xadiidkan markuu qabanayo riwaayada muslim iyo habkiisana soo dhigtay ayaa wuxuu yidhaahaa wahadihi ziyaadaةu haabitatun cinda ruwaati اmuwaطaci can malikin ayضa qolooyinkii muwada rag badan baa wariyo dee qacne adigu ka wariyey imaam malik imaka muslim waa kan yaxya bnu yaxyu dariiqiisa kaba warinaya laakiin dad badan baa imaam malik kitaabka muwada ka wariyey marka wuxuu leeyahy ruwaadii muwada imaam malik iyagoo kaba warinaya ziyaadadan yowma alqiyaama agtooda way ku wada sugan way ku sugan tahayba abu nucaymna mustakrijkiisa uu kitaabkan ku leeyahy isagoo qacnabi dariiqiisiya can malikna yowma alqiyaama way ku sugantaho bal imika muslim agtiisa iyo si dee sheekhiisii ugaba maqlay yaana riwaayada imaam malik yowma alqiyaama laba socon eh laakiin ruwaada muwada ee imaam malik xadiidka kaba wariyey iyo mustakhrajka abu nucaym oo isagoo qacnabi can malik xadiidka kuba warinaya intaba isna yowma alqiyaama ziyaadadu way la socotay riwaayada malikna way kuba sugantaan leenahay marka asu xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala inoo faa'iideeya xadiidka markuu qabanaya fatxi waa mujaladka tobnaade وxadثnي abu طاahiri qaal aخbarana cabdالlahi بn wahbi qaal aخbaranii cmar bn mحamadi can abihi وasalim bn cabdالlahi وnaafici can cabdالlahi bn cmar caawa ragga la israacinaya waabay nagu soo noq noqonayaane cabdالlahi bn wahbina xadiidka waa warinaya wuxuu ka wariyey cmar ibn mحamed waanaynu soo aragnay marar hore baynu soo aragnay waa nin aalu cmar ah oo waayo waa cmar ibn mحamed ibn zayd ibn cabdالlahi bn cmar ibn الkhadaab horaynu kitaabka ugu soo aragnay haddaba cumarkaasi aabihii moxamed buu ka warinaya waa moxamed ibnu zayd ibni cabdillaahi cabdillaahi ibni cumar awowbuu u yahay waana nin taabiciye isagu awowiina soo gaadhay markaa aabihii iyo yaa la socda saalim ibnu cabdillaahi oo isaga adeer u noqonaya iyo naafic oo mawlihii isna cabdillaahi ibni cumara intan oo iyaguna qoyskii uun ah ayaa iyaguna xadiidkii wariyey yay ka wariyeen can cabdillahi ibni cumar markaa moxamed kan oo nidhi waa moxamed imaka dee cumar ibn zayd ibn cabdillaahi ibn cumar isaguna salim iyo naafic uu la wadaagsaday xagga riwaayada cabdillahi ibni cumar oo awowgii u xadiidka isaga awowgiiba ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala in aladii ka isagu yajuru jiidaya hawbahu hiyaabahu dharkiisa min alkhoyalaa'i xaraga iyo isla weyne iyo taas laa yanduru llahu ilayhi ilaahay xaggiisa madeeye yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha weli xadiidku waa inoo socdaa oo xadiidkan ibnu cumar kolley bal xadiidka ibnu cumarna waan sooda raacin doonaa walow de xadiid kale uu leeyaho lafti kale inoo dambeeya insha allahu tacala isaguna uu leeyaho kakan ku xigaa ba horta duruqdaan sooda raacinaya وxadثna abubكر بن أbي شhaybةa qال xadثna عalي بن msiri عan الشhaybaniي x وxadثna بن المثنى qال xadثna محamed بن jaعفari qال xadثna شعbaة kilaahumaa shucbe iyo shaybaani weeye labadoodaas waa abu isxaaqe can muxaarib bni dihaarin wajabalata bni suxaymin waa laba taabiciy oo ka warinaya taas muxaarib bni dithaar iyo jabalana kitaabka hore waynuu soo aragnay bal markii aan ilmo bureydo kala saaraynayna muxaarib bni dithaar waa inooguba sugnaa waa nin taabiciy oo qaadina ahaa bal halkan waxaa bukhaari dhacay isagoo imaka muslim uu ixaaleynaya riwaayada kuwii hore uu exaalaynaya ee bukhaari halkan un isagoni waa kitaabulibaas markuu joogo shucba ayaa wuxuu yihi waxaan la kumay laqitu muxaariban wahuwa calaa farasin ilaa majlisihi aladii yaqdii fiihi ayo waxaan la kulmay buu yihi isagoo faras fuushan oo ku socda halkii uu wax ku xukumi jiray waayo qaadibuu kuufo kaba ahaa nin saalixana waa ahaa isagoo halkii ku socda ayaan la kulmo deetuu xadiidkan weydiiyey xadiidku uba sheegay waxaana riwaayadiisa kuba sugnayd ee iminka riwaayadan dambe yajuru siyaabahu min alkhuyalaa baa aynu iminka soo marnay taasi u ixaalayn doonaa izaarahudii aynu marka hore thawbahu bay noo taala izaarahudi riwaayaadka qaarkood kuma timina halkan kuma sugnaa halkan dee iminka riwaayadan markaasu aan idhi bu ihi miyuu izaarka yidhi ma izaar buu yidhi oo eetuu ihi izaar iyo taasiya muu kala saarin ujeeddadu thawbkan caamka ah qamiiskii iyo de wixii kale ama la guntanayey iyo bal umuurihii wada shamlinaya ayun baaba lafdigu ahaa taas weeye waa adigu muxarib mudisar hadal uu kasoo naqlinayo bal matalan simaku kasoo naqliya xaafidna fatxulbaari halkan markuu qabanayo muxarib uu joogo ayaa wuxuu dhaha dadkii jaahiliyada ahayd waa carab saahin ninkii hadday lix khaslo ama lix sifo ay ku kulanto sayid bay ka dhigan jireen madax iyo sayid oo marka lixdoodii wuxuu kaba dhigay alcaql wاlxilmu wاsakaaءu wاshajaacaةu wاlbayaan wtawaadoc ninku hadduu nin caaqilo yahay dulqaad leeyahay deeqsi yahay geesi yahay fasaaxo leeyahay haddana tawaaduc uu jiro sawaduhu taas buu yihi markaasaa muxuu raaciyay hadal walaa yaklu walaa yakmulna fi lislaami ilaa bilcifa oo haddii marka lixdaas islaamnimadka markay noqoto dee waxaa soo raacaysa ku buuxsamaya nin cafifa inuu yahay oo cifa ay meeshii jirto iyagoo haddii ina cifadaasi agtooda kumay sugnayne markaasuu muxuu yidhaha waa hadalkaas imaam buxaari buu hadlayay wahadi alkhisaaratu ijtamacna fi hada arajul macnaa khisaashaasoo dhamina maca tii cifadii oo muxaarib buu sheegaya ninkan way ku kulantay oo khisaashaas oo dhan taa jahliyad iyo dee taa islaamnimadkaba taas haddaan laftiga ku celiyo hadalkana waa dee fatxubaari markuu qabanayo un kolley baabkan jarulizaaria uu dhigtay kitaabulibaas mujaladka tobnaad dabacdiisaas weeye wuxuu dhaha ahl aljaahiliya ninka markay lix khasla ku kulanto ayay sawaduuh oo ah marka alcaqlu wاlxilmu wاshajaacaةu markaas iyo bal maala me wasakhaau washajaacat walbayaan watawaaduc waa intaa de tiri walaa yakununa fi lislaami ilaa bilcifa dee khisaashaasna muxaarib imdihaar waa wax ku wada kulmay bal lakiin hadalkaa hore faras buu fuushanayo taasi matniga bukhaari bay ku wada sugantay iyo su-aashu weydiiyey shucba xadiiskiise laakiin muslim maanta uu ixaaliyey riwaayadiisuna waa taasun waa dariiqana de uu ixaalaynaya matnigii baanu inoo soo dhigan marka muxuu yihi عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حdيث xadيiثku waa xadيiث بن عمر markii hore waxaan soo aragnay عبدالله بن ديناr iyo زayd iyo ناaفiع baa xadيiثka ka wada warinayey markii dambe waxaa kusoo biiray sari بن عaبداللahi iyo محamed بن زayd بن عaبداللahi baa kusoo biiray waa شhaن imikana maxaa soo kordhay muxaarib بن dihar iyo jabalat بن صحayb marka labadan dambena raggii hore xadiiثkoodii mid laba mido weeye وxdثnا بن نmayri qال xadثna abي qال xadثna xنdلة xنdلة بن abي سفyاn وal صفوان iبn de waxa weeyaan umaya aljumxi صxaabigaas abtirsintu ku gelaya de amalaa laba ruuxyabaa udhaxaynaya sadis adigu sidaar taabiciinaba qaala wuxuu uhi samictu salma salim baan maqlay oo can iبn cmara aabihii kaba warinayo ole qaala qaala rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وasلم man jara ruuxa jiida hawbhu maradiisa min alkhuyalaa'i waa kibir iyo xarago weeye khuyalaa lam yandur ilaahu ilaahay ma eegyo ileh xaggiisa yowma alqiyaamati waxadaثana bnu numayrin qaala xadaثana isxaaq bnu sulaymaani qaala xadaثana xandalatu bnu abi sufyaana qaala samictu bna cumara yaquulu ibna cumar baan maqlay oo leh samictu rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalama yaquulu milahu waa xadiidkaasoo mid laba mid ah غayr annahu qaala wuxuu yihi siyaabahu halkan eeg sawbahu ayuu jamciyey un man jara siyaabahu macnuhu waa mid keliya weli xadiidkii ibn cumar baa inoo socdee waxadaثana moxamed ibn musanى qaala xadaثana moxamed ibn jacfari qaala xadaثana shucbatu qaala samictu muslima bna yanaaqa yuxadiثu can ibni cumara anahu ra'aa rajula muslim ibn yanaaq maantana waa taabici kale oo inoo soo kordhay oo ibnu cumar xadiidka dad badan baa ka wariye ka warinaya muslim ibnu yarnaq kolleyna kitaabka xadiidkan buu ku leeyahay nin baa jirta uu dhalay oynu hore usoo maray oo ka axaadiis badan isaga axaadiidiisa yar oo xasan ibnu muslim ibnu yarnaq la yidhaaho xasan oo horeynu usoo aragnay waa sikaaru taabiciin isagu de waa kan waa aabihii isaguba taabiciinta way kala wen yihiinun bal markaasna xadiidkan buu leeyahay yuxadiث can ibni cumara anahu ra'aa wuxuu arkay ibnu cumar rajula nin yajuru jiidaya isaarahu nin buu arkay maradiisii dee dhaadhiciyey oo jiidayaba faqaala wuxuu uhi minman anta waryaa tahay oo fantasaba lahu ay dakara lahu nasabahu wey uu abtirsaday oo de ina hebel bano waa dee nasabkiisii buu usheegay faidaa waaba rajulu ninkan markaa uu weydiinayuu lahaa yaa tahay kumaad ahayd rajulu nin inuu yahay min bani laysin reerka adigoo bani lays la odhanaya carbeed kaba dhashay facarafu ibnu cumar markuu de u abtirsaday uu sheegay dee markaa int nasabkiisii ayuu ibnu cumarna u gartay markaa qaala wuxuu uhi ibnu cumar samictu rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay biudunaya hatayna labadaydaa dhagood baan kuba maqlay cid kale igamay sheegin weeye cid inoomay dhaxayn yaquul man jara izaarahu waskuntigiisa ninka jiida laa yuriidu bidaalika isagoon ula jeedin jiiditaankaa iyo dhaadhicintaa uu dhaadhiciyu kuraamiisa dhaafiyey ama dhulkiiba gaadhsiiyey isagoon ula jeedin ila lmakhiilata waa xarago iyo kibir mooye wax kalou ula jeeda aanu jirin dee maradii ka dhaadhacday uun maaha qasad la-aan ay ugaba timi sidii rasuulka ilaahay markuu xadiidka sheegay marka ku yihi ina dee izari yastarki ilaa an atacahada daari ku yihi adigu dadka waxaa u sameeyey mat arinku kaamahayne waa isagu wax kale aan ujeedin ila lmakhilata fain allaha ilaahay laa yanduru ilayhi yowma alqiyamati waa waciid weyn xaggiisa madeeyo oo de una naxariisanayo naxariiseed kuma eegayaba وxadثna بن نmayri qاl xadثna abي qal xadثna cabdالmلك yعnي بn abi سlayman xa وxadثna cubaydاللahi بn mعaadi qal xadثna abي qal xadثna abu yunusa xa وxadثna بn abi khلفi qal xadثna بn abi bukayr بn abi bukayri qal xadثnii ibrahim yعnي بn ناafiعi kulhm عan msلm بn ynaq ibrahim بn ناafiع iyo abu yunus iyo cabdilmelik ibn abi sulaymaan maysara intooduba xadiidka waxay ka wariyeen muslim nu yannaqan imaka aan soo haynay ee markii hore shucba uu ka warinayey ayay ka wariyeen abu yunuskana kolley kitaabka meelo ayuu kaga sugan yahaye waa nin xaatim ibn abi sagiir ay yidhaahaanoo ee kolley siqa ah oo xaatim ibn abi sagiira la yidhaho lawalo la yidhaho abi sagiiraas kol ay yidhaahaan waa zawju ummihi kolla waa jadduhu liummihi abu yunus intooduba muslim ibn yanaaq bay ka wariyeen can ibni cumar can inabiyi sala allahu alay waslm bimilih waa xadiidkii hore mid laba mida hayra ana fii xadiidi abi yunus abi yunus xadiidkiisa waxaa ku sugnaa can muslimin abilxasani oo ujeedadu muslim ibnu yanaaq buu halkaa ay kuwa hore dee muslim ibnu yanaaq mala magacii aabihii ay sheegeen isagu kunyadiisii buu sheegay oo xasankana waa ta ani leenay kitaabku kuba sugan yahay bal dee kutubta lixdaa waa ku sugan yahay xasan ibn muslim ibn yanaaq weeye oo bal matalan waa inankiisii oo taabiciintii raggii dambe ah markaasin laakiin wuxuu sheegay uun abi yunusag kunyadii muslim buu raaciyey oo abilxasan ah wa fii riwaayatihim jamiican saddexdoodaba riwaayadooda waxaa ku sugnayd man jara izaarahu walam yaqulu may odhan sawbo sida riwaayaadkii hore aan kuba soo maray bal xadiidkii dariiqana u dambeeya kan walow xadiid kaloo ibnu cumar iyo mid abi hurayre iyo bal waxyaalahaasi ay noo dambeeyeen haddii ala laba xadiis oo kalea ka dambeeyeen waxadaثanii moxamed ibn xaatimin waharun ibn cabdillahi bn abi khalafin walfaadu mutaqaaribat qaluu xadaثana rawx bnu cubaadata qala xadaثana bnu jurayjin qaala samictu moxameda bna cabaad bni jacfarin yaquulu waa nin taabiciyo taabiciintii dhexe ka mid oo siqa weeye oo reer beni maqsuuma ama reer maka ahaa ninkaas baa wuxuu yidhi amartu waxaan amray muslim ibna yasaarin muslim ibnu yasaar mowlaa naafic ibni cabdilxaariثi naafic ibn cabdilxaariثi mawlihiisa ahaa an yasala bna cumara kolley muslim ibnu yasaarna waa nin dee aimo kala duwani ay tawsiiqiyeen kitaabkeennana halkan riwaaye isaga kuma laha waayo isagaa ka maqlay imaka ninkan moxamed ibnu jacfar baa uu fadhiyey meesha kamuu dheerayn su-aashun buu yihi bal adigu weydii buu yihi dee liamrin ma mooye wuxuu isagu markaa u weydiin waayey kolley dee wuxunbaa sababun baa jirtay waa kan laakiin ibnu cumar hadalkii uu kaba maqlay ama muslim ibnu yasaar oo dumbudi oo yidhahaan radiicu cabdimalik ibnu marwan weeye waana nin faqiihayo fuqahada kolley ayuu ahaa nin faqiihu ahaabe waxa ay yidhaahaan muslim muqadimaduu ku sugnaa oo waa rijaasha muqadimada rijaasha dhexda maaha kitaabka dhexdiisa maaha rijaashoode laakiin saa daraaddeed bay kutubta taraajimta barhkood markay soo dhigtaan ay rabsigiisa ka dhigtaan m miim iyo qaf oo macnuhu yahay muslim baa wuxuu kaga wariyey muqadimada macnaha fiihi sulb lkitaab kagama warin rijaasha muqadimada uuna rijaashan kale kolley lama sino laguma tiriyo raggan la yidhaaho waa shuruuddiisii laguma tiriyo ama rijaashiisii kolley horantaa wax uga soo yar sheegna bal haddaba waxau yihi inuu weydiiye an yasala bna cumara qaala wuxuu uhi wa ana jaalisu baydahuma eg markan uu leeyahy weydii mala isaga waa ka yar xishoonayey ka yar haybaysanayeye muslim ibnu yasaar iyo ibnu cumar baaban udhexeeyey oo dhexdoodaa fadhiyey oo meesha isagaaba xagga ibnu cumar uga dhowaa markaasaa muxuu asamicta miyaad maqashay min annabiyi sala allahu calayh wasalam fi ladii ka yejuru jiidaya isaarahu min alkhuyalaai shayan wax taa ku tacalluqsan rasuulka ilaahay miyaad ka maqashay ibnu cumar baa isan la weydiinaya markaa qaala ibnu cumar baa wuxuu ihi samictu waan maqlay waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh yaquulu xaalu ku qowlayo laa yanduru allahu ilayhi yowma alqiyaamati su-aashii jawaabteedii ha waan maqlay rasuulkii ilaahayba isagoo le laa yanduru lah ilah yowma alqiyaama maxamed ibn cabaad ibnu jacfarna isagaa xadiidkan maanta warinaya rijaasha muslim halkana ibnu cumar kaba warinaye muslim ibnu yasaar wuxuu inoogu sugay un matnigii unbuu raacsan yahay dee su-aashuu weydiiyey un taasba bal baabka laba xadiid baa inoo dambeeyo waliba xadiidka abu hurayra uu xadiidka laba mid noqonaye waxaa iyada in axaadiidata lafdigan alkhuyala alkhuyala iyo almakhiila oo kale iyo macna waa alkibru walbadar unba yihi marka albadar iyo alkibru iyo azahu iyo atabakhtur iyo alfadaa qaarkood bay tabakhturka kuba yimi waa wax isla wada mida oo macnu waxa weeyaan waa ruuxu isagoo naftiisa cajab gelisay dharkan uu xidhan yahay ama se uu yahay ay naftiisa cajab gelisay uu xaraboonayo isla wen yahay ruuxii dee taa iyo ulaba yimaada ayaa dee waciidkan iyo tani uuba soo arooray oo dee bal matalan ilaahay subxaana watacaala inaanu xaggiisaba de ahayn kolleyna kitaabuliimaan axaadiid kaleynu kuba soo maray in sharaxeedana hore ayay nooguba soo horeeyeen balsanu halkan sharxuna halkaasu uga celinayaaye bal axaadiidta inooguba sugani waxa weeye horta laftigan haddaan eegno haddii uu ruuxu maradiisii dee xad bay leedahay waana kii tarjamada inooguba sugnaa waana raggii uun hadduu kuraamihii dhaafiyo oo ama dee uu dhulkiiba gaadhsiiyo ama yaan u gaadhsiin laakiin halkaa uu dhaafiyo wuxuu saa u yeelayaana khuyaalo iyo kibir iyo xarago ay tahay uun ay tahay dee waciid weyn weeye waa dembi kabiire ay noqon kol haddii waciidkani uu soo arooray oo ay xaggiisaba ilaahay inaanu dayahayn maalinta qiyaamaha anaa markaa ficilkaas ficil xaaraama weeye wax banaan maaha alfaadahan sawbahu iyo siyaabahu iyo izaarna izaar waa qeyb un siyaabtii kaba midaho hadduu yahay wixii macawis iyo go iyo wax la guntan yahay ama qamiis la xidhan yahay ama surwaalkii iyo waxyaalaha caynkaasa wixii oo dhan marooyinkii laftigan siyaabaho ama sawbasu xataa muxaarib bidar shucbo ugu jawaabay ayaa ay wada hoos gelayaan izaarkuna taqyiid ma keenayo ee waa wixii iyaga uba badnaaye e waxa weeyaan ah inay inta badan guntin waxay guntadaan baa jirto kaniisadu xataa way kuba yaraayeen be waa qaybihii imaka lafdigan uu markaa afraadiisa kaba midiyo taksiis iyo waxyaalo ama taqyiid ma keenayo bal markaa wax banaan maaha ruuxu inuu maradiisii jiido rag marka ay tahay ee uu bal matalan uu gaadhsiiyana ama dhulkii ama dee taas ama uu dee kuraamiba dhaafiyo sida axaadiisa ay kuba timi ma asfala min alkacbayn min alizaari fi nnaar sida lafdiga xadiidkaa isna saxiixa weye taasi iyadu waa mid weeye iyadoo culimadu ay ku ijmacsan xagga dumarku way ka duwan yihiin qadamkoodina cawro weeye bal matalan markaa iyagu dhulkii way gaadhsiinayaan bal xadiidkan duruqdiisa qaarkood ee muslim isagu waa kaba tegay naafic duruqdiisay kuba sugnayd inay umu salama iyadoo lafdigan man oo rag iyo dumarba kuba dhaca kaba fahamtay dee iyaguna meesha inay soo gelayaan dumarkii maxay yeelayaan bay tiro dee iyada rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa xadiidka muslimiyada intaa waa kaba tegay malaa ikhtilaaf xagga ruwaadiisa kuba sugan ee intaa ka ayay dhaadhicinayaan buu ilo deetay tiri idan tan ka shifu aqdaamuhuna dee qadamkoodaa muuqan intaa haddee wuxuun oo markaasuu yihi dee diraaco adugu markaa taakad iyo taaka labaadun weeye laakiin intaa ayaanay kaba badinin oo bal iyaga waa satrio iyagu kuma jiraan taasna waa wax raggii un khaas kuba ah arrintani khaas kuba ah weeye kolley arrintu haddii ay tahay khuyalaa axaadiisan bay inoogu sugan tahay oo wax banaan ma aha bal waciid baa yimi ah laa yanduru llahu wuxuu inuu kabiiro yahay ficilka caynkaase kibir iyo taas iyo xarago daraaddeed uusan u yeelaya iyada mancigu waa manca taxriimin bal waa taxriim weyn oo taas iyada weyn laakiin bal hadday dhacdo in dee maradii inta ay ka hooseyso ujeedadiisina aanay khuyalo iyo taa aanay ahaynba xukum muxuu noqonayaa axaadiid kaloo iyadna mudlaqaa jirta oo axaadiidta barhkoodna aan imaan kuba soo maray oo dee wixii ka hooseeya labada kuraamood inay naar kuba sugayihin kolley saaxiibkeed baa loo jeeda ama mawdicii baa loo jeedaa macsiyada inay kaba dhacday axaadiidtaas iyadoo mudlaqay timi laakiin haddaba aimada qaarkood iyagu bal matalan markay noqoto istixbaab ahaan iyo karaaha ahaan dee kolley meeshii maahatay ujeedeene laakiin xaaraamnimo markay noqoto way iskuma qaydaano waxay leeyihiin kuwaasna waciidkaas uuba yimi walow iyagu mudlaqa yimi axaadiisan ay kuba timi taqyiidkan alkhuyalaa ayaa qaydaya oo ruuxii bal halkaa u dhaafiyey ee wuxuu dhaafiyey ay khuyalo ahayd ba ah kan waciidkan isna naarta iyo goodigan uu isagii bal u yaalo ama loo jihaynayo loo soo jeedinayo weeye oo bal waxay qowlkoodaasna ku xoogeeyaan ku xoogeeyeen markii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh axaadiisan mid kaa mida abubakar kaba maqlay uu yihi marada ama labada dhinac ee go-an uu guntay yaa mid ahaan hoos iga dhaadhacaa inaan anugu hadyo kolba kawahayon kolba sare usoo qaada mooye inuu rasuulka ilaahay ku yihi matiid adigu dadka waxaa u samaynaya khuyalaa u samaynayo waciidkaasi adigu dee shaqo kuma lihidoo khuyalo uma samaynaysid bal marka taas way tahay oo waase dee kolleyna waa imaam nawowiya raximah llahu tacaala dee jamaacooyin kale ta iyagu kuma tegayaan oo arrintu inay kala duwan tahay imaam shaaficina halkan uu kaba soo naqlinaya walow laftigiisu ma la aha arrinka taa kale waa ka fudud yahay unkan ee muu jazm isagu muu idlaaqin oo meesha kama wada saarin bal laakiin aimada qaarkood waxay leeyiin de meeshii laba arrimood baa kala jira midi waxa weeyaan waa waciidkan lam yandur ilaahu ilayhi inaanu xaggiisa ilaahay leeyahayn oo haa taasi wuxuu ku qaydan yahay alkhuyala laakiin sida kale bal matalan kaas oo kale oo ah in iyadna waciidkaa laftigan dee lam yandur ilahu markaynaan kuba qaydin waxa aan kaba faa'iidaysan oo ah isbaalku inaanu banaanayn laakiin waciidka aday kuu soo arooray markay khuyala soo gala ay tahay bal markaa waaba taasoo bacd alculamaa waxay ishaareen oo ah inaan laiskuba qaydine arrinta ay tahay kolleyba ruuxii muslimka ay ziradiisii waa markay jawaas noqoto xaddii inaanay kuraamaa dhaafin wixii ka sareeyaana waa sida roomba waa sida istixbaab kuba suganya lakiin ila jawaas ila halkaa weeye wixii intaa dhaafsani dee wax banaan maaha ruuxii qasad aan ugaba gaadhay sa abubakar iyo kale de wuxbaa la faraya inaanu tamaadigi unbaa loo diidaya inuu sidaa kusii wado dee inuu sare u qaado unoo kaas dembi ma jiro laakiin markii aan tamaadi jirin uu ogaan isagii hoos ugu dhigaya yaanu khuyalaba u jeedin be kolley waciidkaa kale waxay leeyihin de waa meeshii uu imanaya in oo bal matalan fahamka umusalama ay kaba fahamtay ay tidhi dumarku siday yeelayaan iyo axaadiista qaarkood oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal u sheegay de ama bal yar ceeb lagahoodo kale kuba sugan iyo uu yihi me abuurka ilaahay waa fiican iyo sare qaadiyo waxyaalo kalena oo culimmadu ay soo ururiyeenoo way jirtaa ama isu geeyeeno bal markaa waxaan leenahay markay khuyalo noqoto waciidkan laa yanduru ilahi ilahi waa jira marka kalena ruuxii muslimka kolley inuu halkaa dhaafiyo maaha weeye inuu halkaa dhaafiyo maaha ruuxii qasad la-aan iyo isagoon u jeedin ay kaba dhacday kaasi isaga basi kuma sugnoo dee wuxuu baa la amraya marka sa abubakar ba yeelayo sare inuu qaado laakiin kii kalena kolley dee inuu iskaba dhowro taasun bay tahay oo arrintuna kol haddii ay tahay sida axaadiis kale aan kaba faa'iidaysanayno ay halkaa dhaafto xataa ruuxu haddaanu u jeedin khuyalo aan u jeedin madidna meeshii taalla waa wax ay khuyalo kaba iman karo madidna khuyalo weeyaanoo waana sa bal matalan rasuulka ilaahay baa halkaa ha dhaafinina fainaha min almakhiila waa xadiid siduu kuba yihi makhiiladii unbay kaba mid tahay bal calaqal madidna makhiilay tahayoo kol hadday madidna makhiilo u tahay dee in la iskaba dhowro taasu baa mudan oo aan la odhan arrinkaa kale waa banaanyay kol haddaan khuyalo loo jeedin ruux isagaa sheegtay eeyaa og qalbigiisoo kale yaa og maxaa iman kara laakiin bal intaa lagu gaabsado un bay kolley axaadiian ama guud ahaan waxyaalaha kale meesha kusoo arooritay inoo wada faa'iideynayaan taasba weye amaan isugu geysanayna xadaثanي abuاظaahir qaala xadaثana بn wahbi qaala akhbaranii cumar bnu muxamedi waa ti marka dhoweyd baan soo hayna waa ninkii aalka cumar aalka cabdillahi bni cumar can cabdillahi bni waaqidin kana waa adeerkii oo cumar ibni muxamed ibni zayd ibni cabdillahi bni cumar ibn اkhadaab weeye marka kana waa cabdillahi bni waaqid ibni cabdillahi bni cumar oo kole waa nin ninka hore lama yar sinoo kana xagga itqaanka uga yar ee waa qoyska un ama zayd baa way ilmaadeer noqonayaan markaa waan filaya waa cabdillahi bn waaqid ibn cabdillahi bni cumar can ibni cumar qaala anahu qaal marartu calaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baan soo maray ibna cumar baa leh waxaal fii izaari istirkaaun eg maradayda aan guntanahay dhaadhac waa istirkaa raaracsani uu raaracsan yahay iyo nuzuul ama dheer taasi uu kuba sugan yahay faqaala wuxu uhi ya cabdاllahi waa magaciisiiba ugu yeedhay irfac zaaraka maradaas sare u qaad hadda halkan markaa khuyaliya waxyaalahaas bay ahaynba farafactu sare an u qaaday uma qaala wuxu uhi zid weliba kormi fazidtu waan ziyaadiyey فma زiltu kamaa zuلid iبن cmar baa leh ataxaraha waa hay-adaa iyo xaaladaa iyo halkan markii gaadhsiiyey weeye rasuulkii ilaahay yihi zid aan gaadhsiiyey inaan u qasayo bacdu intaa dabadood intii intaa ka dambeysay manaa xaaladii maalintaa iyo hay-adii halkii aan maalintii gaadhsiiyey ayaan nawri jiray ku dadaali jiray uba qasi jiray inaan maradaydu dhaafin faqaala bacd اlqowmi dadkii fadhiyey barhkood baa waxay ku yidhaheen ilaa ayna oo ilaa halkeed gaadhsiisay oo rasuulka ilaahay markaan ku yihi zid oo faqaala wuxuu idhi ansaafi saaqayni waa ilaa ansaafi saaqayni wey waa labada saaq bartamahooda waana dee ruuxii muslimkaa isradiisii halka ku habboon weeye laakiin ilaa labada kuraamood iyo intaa misla saaq udhaxaysa intaa udhaxaysaana waa shay jaa-isa way u banaanto karaha lama odrhanayo way banaan tahay laakiin istixbaab markaay tahay ayay dee halkan ilaa ansaafi saaqayn ay tahayba kole ansaafna jamcintan la jamciyo dee waa jamcu nisfin weeye labada saaqna dee mid kastaaba nisfi un buu leeyahay wax ka badan maba laha waa arrin aan mare horena soo sheegnay oo ah laba tasniye in laysu idaafeeyo siqal baa ku sugan oo haddii ta hore ay tasniye tahay mudaafkiina mudaaf ilehiguna uu tasniye noqdo culays baa kuba sugan oo saas daraaddeed ba ama waa la ifraadiya ama waa la jamciya kol kolle dee la tasniyeeyana way jirtaa way ka culusay ta kaleo si faqad saqad qulubukuma oo kale iyo ama dee meelo horena nadaa'irteedna horeynu usoo maray xdثna cbaydاللh بن معاad qال xdثna abي qال xdثna شhuعبة عن محaمد وهuوa بن زiياad qال samعtu abا هurayرaةa abا هurayرaan maqlay وalxaa ra'aa uu arkay rajula nin yjuru jiidaya izaarahu oo abu hurayra markan uu hadalka lahaa arrintanaa ka soo saartay ama xadiidka sheegaya oo wuxuu arkay nin maradiisii jiidaya fajacala wuxuu gudagalay bilaabay abu hurayre yadribu اlarda dhulka inuu ku dhufanayo birijlih oo lugtuu xoog ugu dhufanayay wahuwa amiiru cala اbaxrayni markaasna baxrayn buu amiir kaba ahaa walxal huwa yaquul uu ku qowlayo jaa alamiiru waa soo jeedin iyo taase amiirkii baa yimi amiirkii baa yimi lugtiina dhulku ku dhufanaya si xoog dhawa si loo maqlo markaasuu xadiidka sheego muxuu yihi qaala rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam in allaha laa yanduru ilى man yajuru izaarahu badaran ilaahay ma xadiidkii makaan ka soo baxnoo kale ilaahay ma eegayo ruuxa jiiday izaarkiisa badaran waa kibir iyo taas badarkuna imika halkan waa takabur baan kuba fasiraynaa waa iyadoo ay naftiisa cajab geliso dadkii kale uu leeyahy adigaa kaba sarreeyo adaa dad u mudan uu isleeyahay waa halkii khuyalo kuwa kale laga cabiray asalka hore badarna waa marka uu ruuxu dee qooqo adigu nicmadii ilaahay siiyey uu garan waayo kuba shukri waayo dee taas intay taasi uu iskaba ilooba rabbi inuu waxaan ugu nicmeeyey uu siiyey bal dee taasi ay ku xambaarto e ama qabda naas iyo waxyaalo kale ay kuga xambaarto taas baa badar asalkeeda horeeya xadaثna mحamed بن baشhaari qala xadaثna mحamed yaعni بna jacfari xa وxadaثnah بn الmuثنى qala xadaثna بn abi caliyi kilahuma can shucbata bhada اsnaadi oo labadan sheekhe dambe waa gundar iyo ibn abi cali mحamed ba isna la yidhaahaaye shucbay xadiidka ka wariyeen isnaadkiisii hore waa can moxamed bni ziyaad can abi hurayrata wa fii xadiidi bni jacfarin waxaa kuba sugnaa kaana marwaanu marwaan wuxuu ahaa waa xaggan imaarada ay abu hurayre ugaba timi ama amiirnimaduye yastakhlifu mid khaliif ka dhigta isaga ayaa dee naa-ib marka uu meel u baxa iyo madiine iyobuu waari uga sii dhigi jiray isaga khaliifadiisu abaa hurayrata wa fii xadiidi ibn lmusanna ibn lmusanna xadiidkiisana waxaa kuba sugnaa oo waxa weeyaan kaana abu hurayrata abu hurayra ina waa kan xadaثa ahmd musana ina yidhi yustakhlafu waa ficilkii oo majhuul loo bineeyey uun cala lmadiinati madiinaha khaliif looga dhigi jiray ama amiir baa loogaga dhigi jiro oo marwan baa waqtigiisii kaga tegi jiray xadiidku waxba inoogumay hadhin oo waa xadiidkii hore ibnu cumar buu inoola miyan dee imaka ka soo hadalay waxaa laakiin labada dariiq kuba sugan wahuwa amiiru cala اlbaxrayn iyo yustakhlafu cala اlmadinati ama kaana marwan yastakhlifu abaa hurayrata baxrayn horta waa dee gobolkan alaxsan laba yidhaaho oo halkii reer cabdiqaysna ay degi jireen kitaabkeedna waata kuba soo noqnoqotiya kutubta maaha jaziirada baxrayn imaka la yidhah dowladda maaha un amiiru ka noqday laakiin waqti uu amiirka ka noqday waqtigana waa madiine amiirka ka ahaa isumay dhoweyn oo amiirka waqtigii cumar bn اkhadaab buu isagu baxrayn amiir kaba noqday cumar baa u magacaabay halkaa in intii uu joogay haddana dee mudday ahaydoo waa kaba yimi oo bal dee waa dee arrintii cumar kolley radia allahu tacaala canhu ardaahu oo raggaa wulaadiisa iyo dadkaa waxlaashooga dirto de haddana waa xisaabi xil maleh ayuu kula qaadi jiro waa la xisaabi jiro taas oo kale malaa waxoogaa lacagu abu hurayra lama yimi oo tu i xaggeed lacagta ka keentay waxaadoo lacaga xaggeed ka keentay waa arrintii dee kolley guud ahaanba wulaadiisa waa xisaabin jiray waxoodii markaasuu yihi de waa farda isukay dhaldhalay oo ii tarmay iyo kharaajkii maala raqiiq uu lahaa kharaajkood iyo acdiya waa wixii uu dee qada ahaan u qaadanayo iyadna tataabacat taasoo dee malaas si ubaabay noqoto wax ziyaadii may noqon oo beri dambu haddana ugu yeedhay cumar baa la yidhaahaa oo inuu dee mala meel uu magacaabo dee tu yihi may dan kama lihi oo in aniguma doonayo tu yihi mid adiga kaa khayr badan ayaa dalbayday nebi yuusuf oo kii lahaa ijcalnii calaa khazaahin اlardi oo kaas tu yihi kaasi waa yuusuf nebiy llaahi ibnu nebiy llaahi lakiin anigu abu hurayrata ibnu umayma oo ma karaya waa soo bal masel hadalka kuma yimi an yudraba dahri waa dee in amiga dee san oo kale de hadday waxyaale kuma yimaadaano ama dee cirdigayga iyo adi ama wax laygaba sheego ama dee xoolahayga iyo waxyaalaha caynkaasa laygala wareego laygaba qaado iyo kalhal taas anigu in ma karayo adigo alxaasil waktigaa hore ahayd oo la arka dee maxamed bin ziyadna markaa inaanu sooba gaadhin riwaayadan dambe laakiin waxaa inoogu sugan marwan ayaa oo waktigii marwan isagu dee waa intii hore waktigii mucaawiya ayuu madiine isagu waali kaba ahaa waa waktigii mucaawiya waa wakti aada u dambeeyey ayuu madiine waali kaba ahaa markaa kolkol marka uu meel tago ayuu abu hurayra dee siuu saxaabo kaleba kolkol uu kaba tegi jiray ayaa khaliifo uu kaba dhigi jiray ama imaarada ama dee isagaa naa'ibkiisuu noqonaya markaa uu meel kala tago tan dambana way jirtayba de markan uu leeyahy jaal amir waa suurtagal xaaladan dambe inay hayd iyo markan dambe waayo waa xadiid keliya un maxamed ibn ziyaad in lagaba warinayo wahuwa amiiru cala baxraynna laakiin waktigii cumar bay ahayd waxaa la arkaa maxamed ibn ziyaad waktigaa inaanu jooginba inay waktigan dambe dee madiina ay ahayd ee uu bal maalan kaba warinayo waxa weeyaan de uu marwaano kagaba tegi jiray calaa kuli xaalin waa abu hurayra ayaa xadiidka noo wariyey ibnu cumar warinaya oo kale weeye macnihiisa waa aragna lakiin intan weeyaan yostakhlafu iyo dee labada xaalaba waa laba xaalo waa laba waqtii kala dhacay uno labada meelood baa amir ka noqoy baabu taxriimi tabakturi fi lmashi maca icjaabihi bihiyaabihi wuxuu u baabaysan yahay baabu taxriimi tabakturi tabakturku de waa xaragada iyo iscajabinta ruuxa fi lmashi xaggii socodkii markuu bal socodkii dee socod caadiya aanu ahayn waa socod adigu icjaab kuma sugan yahay naftiisiibaa cajab gelisay oo isagiibaa bal maalan waa dee xaragoonaya ama waa shuurinaya marka la eego xaggii socodkii isagoo dharkiisi iyo waxyaalahaasna ay cajab geliyaan bal taa xaramnimadkeeda ad waa wixii khuyalo ah takabura icjaabkaa naf ah ama dee xaggii socodkii ha noqotay iyo dharkii waxyaalaha caynkaasoo dhan wixiiba wada madmuum eh bal taa taxriimkeedii buu inooguma sugan yahay iyo waciid kuba yimi iyadana xdثna cبدالرحمن بن سلام الجمحي qال xdثna الربيع عن بن مسلم عن محمد بن زياد عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qال بينما وqti رaجuل nin ymشhi uu socdo oo qad أعjabtu ay cajab gelisay waa nin dadkii hore ah jubmatu halabtiisi oo timihiisii badnaayo de ilaa garabkiisa gaarsiisnaaba timo weyn buu lahaayo taas baaba cajab gelisay oo iyo waburdahu labadiisii maro u xidhnaa waa dharkiisii u xidhnaa kalba hareerihiisuu deeya oo waa isagiiba isla weynaaday cajab gelis naftiisii ed waktigaas baa khusifa bihi larda dhulkii lala gooyey isagii waa la khasifay fa huwa ninkaasi yatajaljalu uu dhaadhacayaa fi lardi iyadoo de weliba idiraab jiro kolba dhinac iyo kolba gebi uu ku dhacayo xataa taquuma saacatu ilaa ay saacaddu ka dhacayso waa sii socdaa un kolba waa sii socdaa iyadoo weliba dhaadhiciisaas uu la socdo tajaljulkani waa idiraab oo kolba de gebi ama dhinac ayuu kuba dhacaya kasoo go-aya haddana dhinacii kale waan usii dhaadhacaya waa tan baa lagu ciqaabayna dee waa ciqaabtaa weyn uu kuba mutay waxadaanaa ubaydahi waxadaanaa cubaydullahi bnu mucaadin qaala xadaanaa abi xa وxdثna محamed بن بشhاaر عن محamed بن جaعفر xا وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna بن أbي عadiyi qalوا جaميiعا dhammaan waxay yidhaaheen intoodaasi mعاad iyo محamed بن جaعفر iyo محamed بن إبراهيم xadثna شhuعبة عن محamed بن زiياad عن أbي هurayرaةa عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو hda xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaal xadaثna الmغيraةu yaعni wuxuu ujeedaa alxizaamiya waa inaynu hore usoo aragnay wanagtan nisbadiina kitaabkay inoogu sugantahay alxizaamiya horena waan soo sheegnay waxyaalaha alfiyada suyuudiya sharaxyadeeda dhacay inay xizaami aanu kitaabka kuba sugnayn bukhaari iyo muslimtoona aanu kuba sugnayn xaraami mooyaane inay dee taasi waxa iyo dee taqriibka nawowi waa dabcadan tadriibka la socoto o dhan iyadana waxaa dhaca inay ah taasi khada tahay amaana sawaab ahayn waa kan xizaami bal arrinka kale ah xaraami baa ku sugan baan jirin be an abi zinaadi waana khada maha suyuudiya raggaasi kole waa taxriif u dhacay nuskooyinka dee wixiina ay iskaga daba tegeen shuraaxdiina aanay utanabuhin iyo de qolooyinkii kutubta madbacaynaya عن أبي الزناaد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل بينما وqti رaجuل nin yتبkتر u xaragoonayo isagoo dee nftiisa ay cajab geliso ymشhi uu soconayo fيi burdayhi labadiisii burdi dhexdooda oo macnaa uu ku sugan yahay labadiisii mare waa dee xullad buu xushanya badada isku midka ayuu gashan yahay kolba hareerihiisu daya naftiisiibaa cajab gelisay waabatan qad acjabathu nafsu fakhasafa allahu bihi اlarda fahuwa yatajarjaru fiiha ilaa ywmi اqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha waa sii soconaya sidaa dhacaya وxadثna mحamed بن raafic qaal xadثna cabdالرazaq qaal akhbarana macmar can hamaam bni munabihin qaala hamaam wuxuu yihi haadaa xadiidkan aan idin sheegayen imaka idin yeedhinaya amaan idin sheegi maa kii weeye xadaثana abu hurayrata abu hurayra uu noo waramay can rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam fadakara wuxuu sheegay axaadiiثa oo dee waa taasoo ina صaxiifadii weye xadiiث buu sheegay xadiiث buu sheegay xadiiث buu sheegay minhaa waxa axaadiiثtii kaba mid ahayd uu sheegay kii koobaadkani maahe waqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam baynamaa rajul ytabkhtaru oo dee waxa weeyaan waa ka fii burdayni uma dakara bimili xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cafan qaala xadaثna xmad bnu salamata can haabiti wa haabit اlbunani can abi raafici can abi hurayrata haabit in badan anas isagoo wax ka warinayaan soo arki jirnay maanta waa abu raafic waana ninkaa la odhanayay kitaabka aynu marar kusoo maray waa taabici weyna nufeyc asaa'iq weeye maaha aburaafic mawla rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam isna kitaabka ku sugan ma aha ee waa aburaafic waa nufeyc ninkii saaiqa ahaa way asaa'iq bal markaa de xulidii xaadee dhalaalin jire samayn jiray can abi hurayrata qaala anahu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama yaquulu ina rajula nin miman kaana qablakum dadkii idinka idinka horeeyey ahaa waa ummaddeena ummadii kaba horeeyey wayatabakhtaru xaragoonayo naftiisa ay acjab geliso fii xullatin badlad waa labada mare iskuba midkee kala sarreeya kuba sugan ayaa dhulkii lala gooyo uma dakara wuxuu sheegay marka aburaaficna mitl xadiidi qolooyinkii hore abu hurayre xadiidka ka wariyey hamaam ibnu munabih baan soo aragnay acraj cabdiraxmaan ibnu hurmuz waa kuwa iyo maxamed ibnu ziyaad saddexaasaa horeeyey xadiidkoodii midba miduu sheegay albaabkiina xadiidkan waa inoo dhammaaday taxdiidka inooguma sugani horta waxa weeyaan de waa arrinkan ah inuu waciid weyn weeye waxaan uu ruuxa laguma khasifay baa ah tan xaaladan ruuxu dee tabakhturkan iyo kibirkan iyo waxyaalaha waana kii dee bal intaa in ka yari midqaala darati min kibri ruuxay qalbigiisa ku sugantahay janno ma galana aynu hore uga soo marayo cunwaankii wuxuu inooguba dhigtay waa xadiidka waa macnihiisu aad buu daahir uba yahay sheekhu halkan wuxuu soo naqlinaya inay barhkood yidhaaheen waxa laga yaabaaba ummaddan inuu ninkani kaga mid yahayo rasuulkii ilaahay sii sheegay inuu dhici doono waxaa kaloo la yihi bu i maye waa dadkii inaga horeeyey ayaa laga waramaya lakiin sheekhu wuxuu i hada huwa صaxiixu bukhaari oo in kusoo baabu dikri bani israiil xadiidka kusoo arooriyey buu shaahid kaba dhigtay laakiin de umama baahnin wahada huwa صaxiix iyo halkan iyo inaan taas soo qaadane lafdigii muxuu ah miman kaana qablakum waa lafdigan halkana waa dadkii idinka horeeyey marka cidii le waa wax kale bal xadiidkee saas abi caliyo waa xadiid sanadkiisna daciifiyo waxyaala ay kuwa soo arooreene bal waxaan leenahay iyadoo inaan odhan huwa macnaa idkhaal الbukhaariyi lafdigii baaba ama xadiidka matigiisii baaba taasi inoogu caddahayba weeyaan oo cid le ixtimaal kale laba timaado qowlkoodii wuxuu noqonaya qowlka marduudka ahun waa kitaabkii uu jilcay bay ila tahay oo imika sucubadii malaha dee intaan wadi karna waan iska wadaynaa baabkana waan yar raacinaya baabu taxriimi khatam الdahabi calى الrijaal wanasi ma kana min ibaaxati fi awal اlislaam wuxuu baabaysan yahay de kale walaa waa la daalayo waa la soomana maante sida anigiibaaba hadlaya idinkoo fadhiidaan so maha idink aa fadhiidaana dhegaysanaysaan marka d tacabka badan anigu dhacaya walada idinkuna meel shishe ka yimi u daalaye laakiin intan waktigeeni weli mu gaadhin baabu taxriimi khatami dahabi cala rijaal wuxuu u baabaysan yahay kaatunta dahabka xaaraamnimadka ay xaaraam ka tahay ragga wanaski ma kii nasikitaankii kaana ahaa min ibaaxatihi banayntiisa la baneeyo fii awal islaam oo markii hore u banaana bal rasuulka ilaahay baa xidhay intaa la nasakhay oo maantana uu ragga xaaraam kaba yahay dumarka waa u banaan yahay taas buu ubaabiyay kolley khaatamka iyo wax ku tacalluqsan waa baabkii ugu horreeyo abwaaba ay inoo yar damb markaa ka dambeyn doonto haddii a la idhaayo bal matalan dhowr baaba ama israaci doona waa dhowr baaba israaci doona oo kii ugu horreeye kan ugu horreeyo baan ku gaabsanaya intiisa hore weeyaan oo xaggaa inuu hadduu wakti isagoo banaanaa in la xarimay tiyoo la nasakhay xukumkaa horena xdثna cbaydاللh بن معاad qال xdثna abي qال xdثna شhuعبة عan qtاdة عan نضr بن aنس عan bashيr بn نahيkin iyagoo san u kala warinayana hore waynu usoo maray halkii de beeca dhexdiis ama de musaaracaya meelahaasbe عan abي هurayraةa عan النabiyi slى الlه عalيه وasلم anahu rasuulka ilaahay nahaa uu nahiyey can khatami dahabi dahabka kaatuntiisa dadka uu ragga weeyaane uu nahiyey nahyiguna waa ltaxriim waana inoo soo socdaaba وxdثna محمد بن المثنى وبن بشhاaر qال xdثna محمد بن جعفر xdثna qال xdثna شhuعبة بhdا الإسناaد waa isناadka imkaan kaba soo baxnay lfdiguna waa ka hore وفي xadيiث بن المثنى xadيiثka iبن المثنى waxaa ku sugnaa qاaل سمعت النضر بنa أنس oo markii hore e qtاadة mxuu yihi عن النضر بن أنس waana nin تdrيس de markaa kolley kuba sifoobay oo muu caddayn oo muu jasmin imika samaaci laakiin riwaayadan dambe maxaa inooguba sugan inuu qataada yidhi samictu nadr bna anasin oo qataada taa yidhi o markaa wuxuu caddeeyey inuu nadr bna anas imika xadiidka kaba maqlay xadaanii aniga arrin baa yar dhacday nuskadaydan oo markii de xadaanaa sax waa duruqi xadiidka wafii xadiid ibn musanana waaba kan oo de isagii unbay la socotaay laakiin raqabkan ah laba kun iyo sagaashan ayaa laba kun iyo sagaashan buu imika wafii xadiid ibn musanna iyo arqaamtiisii buu baalgalay halkii uu ka horeyn lahaa markaasaa dee ruuxii aan umuurahan laba soconin si u akri karaa maxay noqona fi xadiid ibn m ibn musanna qaala samictu nadr bni anas xadaanii maxamed ibn sari way isku xigaan aniga waxunbaa udhaxayso faasiraya taas baa udhaxayso xadaanii maxamed ibn sarin oo loo qaadan karo de nadr ibn anas yidhi xadaanii maxamed ibn sarin arrinkuna waxa weeyaan o ay ahayd in wa fi xadiid ibn musanna ma naga baktiyaa ruuxaas ama uu dabadda ula baxa de y marka xadiidka ibnmusanne un bay ahayd inuu xagga hore raaca wax kale maaha muslim markaa muxuu yihi xadaanii moxamed ibn sarin itamiimiyu qaala xadaana bn abi maryama qaala akhbaranii moxamed ibn jacfarin qaala akhbaranii ibraahim bn cuqbata can quraybin mowla bni cabaasin can cabdillahi bni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam ra'aa wuxuu arkay khaataman kaatun min dahabin dahaba oo fii yadi rajuli nin gacantii ku sugan fanazachu rasuulka ilahi isaga gacantiisa ula tegay oo fanazacahu ka saaray fadaraxahu weliba uu tuuray wa qaala waxaanuu yihi yacmidu habsadiisa fahamkaan qadarayna ayacmidu miyuu u qastaya axadukum axadkiin ilaa jamratin dhuxul min naari naar ah oo fayajcaluha fii yadihi waayo waxani waa shay xaaraama waana wax dee matalan ruuxu naar uu kuba mudanayo ma intuu dhuxul daba qaato ayuu gacantiisa yeelaya inay tan taasi ka dhigan tahay ma-aalkaa naar noqon doone siibaa de adigu markaa lagu kala tegay faqiila lirajuli ninkii baa la yidhi ninkii kaatintiisa uu rasuulka ilaahay tuuray ayaa isna ka dhaqaaqay ninkii baa lagu yidhi bacdamaa dahaba rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam intuu rasuulka ilaahay tegey dabadeed khud khaatamaka kaatuntaada qaado khaatamaka iyo khaatimaka labadaba waa laba luqoe bal intaa in ka badan baa luqaadku yahay oo intafic bihi ku intifaac oo macnaa ujeedadu waxay dadkan dee la joogay markaa ay ogaayeen waxaan xaaraamtii inuu yahay xidhashada eh laakiin hadduu si kale isaga haysto wakti kaleba dee ha iibsado ama uxun ama uu kuba intifaaco dee uu iibsado ama cid kala siiyo ama waxaa awjul intifaacoo kale way u banaanahayd way u banaan tahay ee waa xidhashadiisii unbaa isaga loo diidayaa waa kan dumarkiina uba banaan taas bay ogaayeen oo markaasay idhaaheen kaatuntaada qaado iskaga intifaac weelka dahabkiiyo fidada waxaynu soo maray kol haddaan laba isticmaali karanayn inaan itikaadkiisna banaanayn lakiin tan itikaadkeedaa banaan markaa ninkii muxuu yihi qaala la may ma qaadan ayuu yihi wallahi baan ku dhaartay laa akhudhu abadan laadaa dambun bay tan hore akidaysaay weligay ma qaadanayo walxal qad daraxuu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi isagoo uu tuuray way bal iyadoo baabka weli axaadiiii noo socoto horta culimadu waxay kuba ijmaacsan yihiin dumarka marka ay noqoto khaatamkii iyo kaatunkii dahabkaa waa u banaanya way qaadanayaan raggiina xaaraan buu kaba yahay axaadiian baa inooguba sugan haddii badcada self wax laga soo naqliyana qowlkooda halkan waxa weeyaan waa axaadiian baa radin uba ah bal waxa weeye iyaduna taasi inay xaaraam tahay ayaa raggiina ay xaaraam kaba tahay baa inooguba sugan xadiidkan yacmidu axadukum ilaa jamrati min naarna nahadiyaha hore aynu soo marnay nahyigii waxaa la odhan kara waa nahyi tansiihba oo lagu xambaari karaaye tanna markaa maxay inoogu inoo cadaynaysaa nahyigu inuu yahay litaxriim oo waxan inuu xaaraam yahay taasba weeye rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saaridan uu gacantiisa uu kuba saarayna waa munkarkii uu suulinayo taasoo dee ruuxii isagu karayay inuu munkar gacantiisa ku suuliyana waa tii rasuulka ilaahiyba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taa ina amrayba weeye ama ninku waxan uu yeelay ee aynu qaadanba waayey iyadu taasi waa dee isagoo aada ugu xeel dheeraanaya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh daacadiisa iyo amarkiisa u hogaansamo wixii bal maalan uu u diidayna uu faraha ka wada qaado taas bay ahayd walo ay u banaanayd inuu qaato si ay saxaabadii kaleba kuba yidhaaheen uu si kale u intifaaco ehelkiisa dumarkiisa siiyo iibsado cid kale u hadiyeeyo intuba ay uba banaanayd laakiin isagu waa imtisaalkii rasuulka ilahi isagoo kuba xeel dheeraanaya ayuu tan naba yimi markaa sheekhu wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala kol hadduu isagii faraha ka qaaduu seena yidhi dee ciddii kale qaadanaysay marka waxay ka dhigan tahay isagoo u fasaxaya ciddii qaadanaysay ibaaxo ugu baneeyey tahayo marka ciddii kale qaadanaysay hadday qaadato suuradan dee way u banaanayd isagii wakaa kaba tegay waana xoolo wixiiba eh sababtu waxa weeye isagii kol haddii uu yidhi ma doonayo waxay ka dhigan tahay isagoo dadkii kale u banaynaya ciddii qaadanaysay oo markaa dee dadkii kale joogay ba ayna qaataan suurada way u banaanaydba weye lakiin isaga waxan waxa ku xambaaray waa warac iyo imtisaalka rasuulka ilahi amarkiisa u hogaansamayo aada uguma xeel dheeraanayo xadaثna yaحya بن yaحya التmimiي ومحamed بن رمح qاaل أخbarana layسxa وxadaثna qتaybaة qاaل xadaثna layثn عan ناaفiع عan cabdاللahi وaina cmر أna rasuul الlahi صلى الlه عليه وasلم اsتanaca wuxuu samaystay khaatman katun min dahabi dahab ah waa intaan la xarimin fakaana wuxuu yajcalu mid yeelo fasahu faskiisa waa intan faskeedayna waa faswata laba idhaaho fii baطini kafi oo xaggan marka la eego dusha muu soo marin jirin sida dee dadka badankooda ay yeelaane inta faska ah waana halkii naqshadu kuba qornayd gudaha gacanta ayuu xaggan baadina kafi ayuu marin jiray oo de waxaa malay waa siyaano waayo naqshad baa kuba taalay maxamedun rasuullah waxba kuba shaabadayne markaa malaa dhowrin iyo taas iye bal adigu rasuulka ilaahay taasuu yeelaya walow de haddii ruux xag kala mariyo inaanay dee ba'sina kuba sugnayn taas kolleyna wixii khaatamkaiyo kuba tacalluqsan iyo umuuraha abwaabteeda inoo dambaysa insha allahu tacala markaasaan eegeynaa doonaa ee imika halkan waa inaan u banaanayn oo raggii aanu u banaanayn iyo bal in ibaaxadan hore rasuulka ilaahi waa kan xidhnaabe dee la nasakhay waana tan xadiidkay taasi nooguba caddaanaysa fasanaca annaasu fakaana yajcalu fasahu fii baadini kafi idaa labisahu fasanaca annaasu dadkiibaa iyaguna samaystay kaatumo uma inahu jalasa waa kuwa dahabaysa dadkan iyagoo rasuulka ilaahi kuba dayanaya dee muu amrinoo samaysta mu odhan markay arkeen rasuulka ilaah oo samaystay xidhan ayay iyaguna samaysteen uma inahu jalasa cala lmimbari maalin buu mimbarka korkiisa fadhiisto fanazacahu iska saaray si dadku ay u wada arkaan faqaala wuxuu uhi inii anugu kuntu waxaan ahaa albasu haada alkhaatima kaatunkan mid xidha waajcalu waanan yeelayay fasahu faskiisa i min daakhilin xagga gudahan marinayay oo intan faskiisa fasku wuxuu kaba samaysnaayo waxyaala khaasatan kii fidadaha way noo dambaysaa gudahan marinaya waa baadinalkaf iyadoo la wada arkayo faramaa bihi uu tuuray uma qaala wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartee laa albashu abadan taxriimkii baan bilaabmay weligay dib kaatun dahaba uma xidhanayo fanabada annaasu dadkiina waxay tuureen khawaatimhum intay iska wada saareen bay khawaatimtii dee ciddii samaystay khawaatimtoodii bay tuureen walafd اxadiiثi liyaحya xadiidka lafdigiisana yaxya bn yaxya tamimi baa lafdiga le mxamed ibn ruxn lafdigiisii maaha وxadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna mحamed بn bshri xa وxadaثanii زuhayr بn xarbi qaala xadaثna yaحya bn saciidi xa وxadaثna bn musanى qaala xadaثna khaalid bn اxaariثi xa وxadaثna sar bn cثmaan qaala xadaثna cqbaة bn khaalidi kulhm intan waa afar عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث في khاtم الذهب xadيiثkan isagoo kاatinta ذahaبka ayay ka wada wariyeen rasuulka ilaahay ee intan iyagoo cubayduلlahi bay ka wada wariyeen وزاaد في xadيiثi cقبaةa بن khاaldi cقبaة بن khاalid xadiiثkiisii wuxuu ku ziyaadiyey وaجacalahu markaa uu samaystay ee hore kaatunta faskana waa lahaaye wuxuu rasuulka ilaahay yeelay fii yadi lyumna wuxuu ku xidhnaan jiray gacanta midig gacanta midig bal in sha allahu tacaala taas way noo dambaysaa gacanta midixna waan arki doonaa waxyaalihii culimada ay kuwa jamciyeenna waan arki doonaa biidn illahi tacaala dee casharkan ku xiga un weeyaane laakiin kaatunta wuxuu markaa hore gashanayey farti inooguma sugno kolley faryartay ahaydbe gacantiisa midig وxadثnي أحمد بن cبdة qال xadثna cبdالوارث qال xadثna أيuبxa وxadثna محaمد بن إسحاq المسyبي qال xadثna أنس yعن بن عyاad عن مuسى بن cقبة x وxadثna محaمد بن عباd qال xadثna xاaتم x وxadثna harun hاrun الأyrي qال xadثna بن وهب kulهم raggaas oo dhan عan usamta lakinha qaldamina xadiiku waa xadiiثkii iبن cmر naaficna waa laga warinayaa ayuub saynu in badan soo aragnay dee naafic buu kaba warinayey waxaa kaloo jirta muuse bnu cuqbana horaan u soo aragnay isagoo naafic kaba warinaya labadaa balhaysta waa laba waa gaar waa naaficun maxaa laakiin meesha yimi xaatimkan uu moxamed ibnu cabaad kaba warinayo iyo ibnu wahb kulluhumna daahirku wuxuu ahay in tasniya laga cabiro oo dee kilaahumaa laba yidhaaha imaka halkan waayo waa laba laakiin horeynu usoo maray in dee labadaba jamacna aqlu jamci isaan waaba dee iyadna luqo jirtaba weeye marka kulluhum waxaan leenahay uun labadiiba siiqadii jamca laguba idlaaqo jamacba laba waa ka bilaabmaa waxbana taxriif ma odhanayno walow dee saaxib alkowkab ilwaaj halkan taxriif kaba dhigayey waxa weeyaan waa labadan dambe ibnu wahb iyo xaatim iyay ka wariyeen can usamata waa usaamata bnu zayd marka jamaacatum imika jamaacatum yuu noqonaya waa cibaaro aynaan hore usoo aragnay laakiin muxuu ujeedaa waa usamat bnu zayd waa mid iyo muusa bnu cuqbata iyo ayub saktiyani saddexdaa weeye imika saddexdaasna iyay ka wariyeen haddaba isuge inay labadan kale waxay ku kulmayeen usame usamat bnu zayd eh jamaacadoodana waa intan dhamaan waa qolada naafic laba wada kulantay can naaficin can ibni cumar can inabiyi salى اlahu alيه waslm fi khatami dahabi naxو xadiiثi laythi layth ibnu sacaad xadiidkiisii uu naafic kaba warinayay mid laba mid ah wabu lifsi nabiyi salى اlahu alيه waslm khatam min waraq allah subxanaه wataعala alى alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an